in uun dadkaan lagu falaadin la rabo dadkiaan lagu falaadin hiilaa waxagaas waa lagu fishilmi sax waaye dowladdii oo kisoo mataqaanaa qaranka oo dalka xakutaa ku fishilantay maala dowlad maala dadkii iskalaha aad ku fishilmin mid kale wax kama qaban kara igaad wax kama qaban karta xaqiiqiyan urur goboleedka igaad annaga waxaan taagannahay meeshaan sagaal bilood ayaa shirka la furay ayaan taagannahay marka igaad haddii igaad haddii waay oy tabar u waysay shirka arrimaha soomaali igaad inay faraha kala baxdo maamul oo naloo dhisa uma baahni annagaa dhisa doonno waxaan u dhiganaa saddex gobol ayaan u dhiganaa gobolkan dhaqaalihiisa iyo miisaaniyadiisa nagu filan faragelin ayay igaad nala tahay ha- faragelinta ha nagala dhaafo igad oo doonaysa si qasab ah in ay wax uga dhaadhiciso shacabka ku nool gobolka shabeellada dhexe ma qaadanay waxaan si cad uga soo horjeesanay muqofka waxay daba waxay martay wadadii ay martay xukuumadda federaalka ah